العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين waxaa uu darsiga noocawa ka bilaabanayaa suuratu tawba waa suurad madani a weye oo qur-aanka soo degay hijrada kadib ayay ka mid tahay bal waxa weeyaan suuradihii ugu dambeeya nebiga kusoo degay salawatulli wasalaamu caleyh ayay ka mid tahay waxa uu warinaya imaam bukhaari xadiis uu ka warinaya albaraa bnu caazib oo uu leeyahay aakhiru aayatin nazalat yastabtuunaka qul illaahu yuftiikum fi kalaala yani aayad qur-aanka ugu dambeysay soo degtay aayadaasay ahayd aan kusoo marnay fii aakhiri suurati nisa wa aakhiru suurati nazalat bara saasuu leeyahay suurad soo degtana waxaa ugu dambeysay suuraddan hadda aan dul taagana suuratu tawba marka yani suuradihii ugu dambeeye nebiga kusoo degay salawatulli wasalaamu caleyhi ayay suuraddani ka mid tahay suuraddu marka madaniye weye waxay kaga gedisan tahay suwarka kale ama suuradaha kaleeto laguma bilaabanin bisin bisin la-aan way bisin la-aantaasaa marka laga hadlayaa oo laleeyahay suuradan taasa maxaa bisin la-aan ka dhigay ayagoo ayaa suuradaha kale qur-aanka oo dhan wada bisin lagu bilowday jawaabo dhowra laga bixinaya qaar waxay leeyihiin suuraddu sida inoo imaan doonta mawduuceeda ay ka hadlaysahay waa seef iyo dagaal waay bisinkana sidiisaba naxariis iyo nabadgelye iyo deganaansho iya loogu talagalay marka mawduuceedaba ma ah sidaas qolyaa odhanaya waa seeraayo daciif qolyo kale waxay leeyihiin carabta waxay ahaan jirtay markay qorayso waraaq heshiis horoo dhignaa lagu teginayo oo xidhiirka lagu kala goosanayo waraaqdaas bisinka ka goyn jireen bismillaahi wayna qori marka maadaama ay suuraddu wixii ballan ahaydee gaala lahayd ay goynayso taasoo kaleetay ka dhigan tahay sidaa qolyaa odhanay ayadana waa ra'yi laga xoog badan yahay ra'yiga ugu xoog badani waxa weye waa ra'yi ku soo aroray xadiid wadinayo imaam tirmidi uu warinayo iyo imaam axmed abu daawuud nasaa-i ibnu xabbaan iyo xaakim xaakim ibnu xibbaan labadooduba ay saxiix yeeleen xadiidkaas waxaa ku soo arooray in cusmaan ibn cafaan radi allahu canhu la weydiiyo cabdulahi ibn cabaas baa weydiiyey maxaad uga tagteen suuraddan bisinka maxaad ugu bilaaban weyda ilaan cusmaan isagaa qur-aanka jimciyey sidan hadda uu tartiibsan yahay qaabkan hadda uu yeelana waa qaabkii cusmaan u habeeyey marka suuradda maxaad bisinkan uga tagteen buu kuyii cusmaan wuxuu ku jawaabay weliba wuxuu yidhi iyada iyo suurat alanfaal intaad isu dumtaan oo dhexdooda bisin aydan ku dhigin haddana inaad todobada suuradood oo dheerdheer qur-aanka aad ku dartaan maxay ku timid ood bisinka ugu dhaweydeen meesha cusmaan wuxuu yidhi nebiga salawatulli wasalaamu calayhi qur-aanka iyo suuradaha ayaa kusoo degi jiray markay aayad qur-aanka ka mida kusoo degto wuxuu odhanayaa dadkii qur-aanka qori jiray intuu yaado qorayaashiisii ayuu odhanayaa waxaad gelisaan yacni suurad hebla mawduuca noocaas iyo noocaas ayadda ka hadlaysa ku xijiya markay suuradii soo degtana halkaa dhiga buu nabigu dhihi jiray salawatulli wasalaamu calayh sidaasay u ahayd ayaa waxaa soo degtay suuratu tawba suuratu tawba marka waxay ka mid ahay saan soo sheegnayba suuradii ugu dambeeyey ee qur-aanka soo dega suuratulanfaal oo suuraddan ka horeyseen hadda ka soo baxnayna suuradihii ugu horeeye madiine markii la tegeyba soo degay bay ahayd labada suuradood marka mawduucay ka hadlayaan way isshabahaan waa isu egyihiin labaduba dagaalka iyo jihaadkay ka hadlayaan mawduucooda muhimka iyo mixwarkay ku wareegayaan tirdhaxaadka mawduucoodu kaas waa marka wuxuu yihi nebigaa dhintay salawatulli wasalaamu caleyh wuu geeriyooday asagoon loo kala cadaynin labada suuradood inay hal suurad isku yihiin iyo inay laba suuradood kala yihiin sidaa daraaddeed baan marka meesha u cadaynayoo dhisinkii uga goynay cusmaan sidaasuu marka leey marka sidaa un in loo daayo oo xadiidkaas laiska ictimaado waxay ku dhaanta majis laakiin asbaabta kale la sheegayo dhan waa asbaab maarta iska mustanbato ah oo macnaha waxa wey runtii aan lagu kalsoonaan karin wey marka sidaas weyaan toddobada suuradooda dheedheer marka sidaasaa loogu daro bisinkiina sidaasaa looga gooyey xadiidkaasaan isku ictimaadayna macna suuraddu maadaama marka ay madaniye tahay oo ay madiine kusoo degtay oo bacda ay soo degtay hijrada nebiga kadib salawatulli wasalaamu caleyh mawduuceedu waa un mawduucii suuradihii madanigaa ka hadlayeen khaasatan mawduuceedu wuxuu la mid yahay mawduucii suurat alanfaal oo macnaha jihaadka ah jihaad unbay taxliilinaysaa oy ka hadlaysaa oy amraysaa oo boorinaysaa oo dad ku qalqaalinaysaa oo axkaamtiisa cadaynaysa waxaa iyadana dheeroo aad ay suuraddu ugu dheeraan doontaa dadka munaafiqiinta la yidhaah ee sidooduba soo baxa marka jihaad la sheego mawduuca jihaadka ku soo baxa qolyahaasay iyagana kala dhigdhigin doontaayoo ku dheeraan doontaa ilaa ay dadka qaarkii mucalamada qaarkood ay uba bixiyeen suurat lfaadixa yani suuraddii wax fadeexaynay dad fara badan oo muminiin iska dhigahayoo isqarinayay ayaa wixii qalbigooda ku jirtay banaanka soo dhigtay mar marka yani waxa weyaan waxay aada u dhaleecayn doontaa dadka munaafiqiinta oo asraartoodii khubsigooda iyo xumaantooda ayay sidoo kale ka warrami doontaa laakiin mawduuca ugu muhiimsan ee ku wareegayso waa axkaamta jihaadka iyo itaalka muslimiintu ay gaalada la gelayaan baraatun min allah markiiba waxay ku bilaabatay suuraddu ka beri noqosho ilaahay subxaana watacaala uu ka beri noqonaya wax alla wixii gaal ah baraatun haadihi midani baraatun waa ka beri noqosho wey waasilatun oo ka imaanaysa min allahi xagga alle iyo warasuulihi ag rasuulkiisa xaggiisa ka imaanaysa ilaladiina kuwiina gaadhay caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina gaalada ka mid waa yani waxa weeyaan beri noqosho baraaada waxaa la yidhahdaa beria baraa'atan fa huwa beri waxaa la yidhaahdaa marka ruuxa xidhiirka idinka dhexeeya aada goyso wixiisana aada ka baxdo ayaa macnaha beriga la yidhahda macnaheeda aayaduna waxa weeye tani aayad suuraddani waa ka beri noqosho oo ilaahay iyo rasuulkiisa xaggooda ka fulaysoy ka beri noqonayaan gaaladii aad cahdiga la gasheen ee mushrikiinta ah kuwii aad macnaha ballanta la gasheen ee mushrikiinta ah bay ka beri noqonayaan macnaha wax alla wixii ballan idinka dhaxaysay oo gaalo ah ballantaas iyo heshiiskaas oo ah xabad joojin iyo in dagaalka la joojiyo ballantoodii iyo heshiiskii idinka dhaxeeyey waa go-ay oo ilahay waa ka bernoqday subxana watacaala macnaha beri noqoshada alla subxaana watacaala waa amarka uu dadka muslimiinta iidanka uu idma inay ka beri noqdaan beri noqoshada nebiga salawatulli wasalaamu caleyh iyo muminiintuna waa inay mowqifka qaataan oo gooyaan xidhiirka isaga wey macna baraaatun haadihi midani baraaatun beri noqosho wey iyo ka bixid oo min allahi waasilatun min allah xagga alle ka imaanaysa iyo warasuuli rasuulkiisa xaggiisa ka imaanayso ka fulay ila ladiina kuwiina gaadhay caahadtum aada la ballanteen oo macnaha gaadhaysaayo kuwaasaa la gaadhsiinaya fasiixuu marka socda fil ardi dhulka dhexdiisa ku socda gaaladii baa laga hadlay iltifaaq waay waxaa la yidhi waa beri noqosho ilaahay iyo rasuulkiisiiyo mu'miniintii raacsanaa way raacsan iyaguna ay ka beri noqdeen gaaladii ah hadda ka hor heshiiskiiyo ballamada la gasheen ayb gaaladii baa toos marka loola hadla waxaa la yidhi fasiixuu socda ilardi dhulka dhexdiisa socda arbacata ashhurin afar bilood dhulka dhexdiisa ku socda nabadgelyo idinkoo haysta waclamuu waxaad la ogaataan annakum idinku ayru mucjizillaah ilaahay inaydaan caajis gelinaynin kuwa aan ilaahay caajis gelin karin inaad tihiin la ogaado oo alla aan ka fakan karin wa ana allaha waxaa kalood ogaataan ana allaha alle muqdil kaafiriina gaalada inuu dullaynhayo ihaanahayana ogaada saasuu alla lehi subxana watacaala macnaha waxa weye afar bilood oo waxaa la siinayaa jaanis ah oo ay nabadgelyo ku daaqaan nabadgelyo ay ku sii jiraan afartaa bilood isdiyaariya waxaad diyaarsan kartaan diyaarsada iga alle iyo alle iyo nebigiisa xaggooda ka ahaaday macnaha waxa weyaan waa layna nabadgelinaya laydiin goyn maayo xadhigii iyo heshiiskii xabad joojineed la jebin maayo afartaa bilood afartaa bilood marka waxaa dhulka meeshaa doontaa inta mara diyaar garadano hadhow tahay dhihina waa nala gaday waa nala dagay oo waa nala gaaday hadhihina diyaar garow afartaa bilood waxaad ogaataan haddii si walba aad u diyaar garoodaan ilaahay ma aada caadi gelin kartaan oo kama fogan kartaan xoog iyo xeelad aad leedii mina kagama fogan kartaan allana subxaana watacaala gaalada inuu dumaynayo ogaan macnaha si walba haddaad isu diyaarisaan yani guuldaraasi raac waana laydinka adkaan allana subxaana watacaala dadka ehelkiisa abaa mar walba idinka adkaan doona laakiin afartaa bilood baa jaaniska laga siiway maca afartaa bilood baa marka mufasiriintu isku khilaafsan yihin afartaa bilood maxay afartaa bilood qolyo waxay leeyihin afartaa bilood waxaa la siiyey dadka dadku waxway dhowr qaybood wey qayb waxaa ka dhexaysay iyagiiyo nebiga ballan sal alay waslam ballan-a waxaa ka dhaxaysay xabad joojin iyo inaan la dagaalamin ballantaasina mudday lahayd ballantaasina mudday lahayd dadku waa afar qaybood bay ahaayeen gaaladii markaa nabiga la joogtay salawatu wasalaamu calayh dad nabiga salaatul wasalaamu aleyh ee iyaga heshiis iyo ballan xabad joojin ay ka dhaxayso heshiiskaana uu wakti leeyahay waktigiisuna ay ka badan yahay afar bilood qolada qolada qolada iyagiyo nabiga heshiis baa ka dhexeeyey heshiiskaasina wakti ma lahayne wuu furnaa inaan la dagaalamin heshiisoo mulaqa mutlaa ka dhexeey iyagii nabiga salawatulai waslamu caleyh qolana waxaa ka dhexeeyey iyagiiyo nebiga heshiis baa ka dhexeeyey salawatuli waslaamu caleyh laakiin heshiiskaas ka dhexeeye mudbuu lahaa muddadiisuna waxay ka yareen afar bilood bal saddexdaa qaybood kala qaa saddexdaa qaybood laba qaybood oo ka mida afar bilood baa jaalis la siiyey qolo ka midana ayada ballanteedii iyo waktigeedii baa loo daayey ilaa iyadu ballanta ay jeediyaan labada marka afarta bilood loo qabtay waa qoladii cahdiga mulaqa a lahaa cahdi aan macnaha wakti ku xadidnayn oo wakti loo qabanin qolyihii iyagiyo nebiga sal l slam ay ka dhexeeyeen qoladaasi waxaa layidhi cahdigii furnaa inta lasoo xidho afar bilood hakusoo xidhan afartaa bilood unbaa heshiis nabadgelyo ka dhaxay o qoladii afar bilood ka yar wax ka yar iyagiyo nebiga heshiis ka dhexeeye inay xabadjoojin sameeyaan waa loo xejiy waxaa yidhi muddo afar bileeda balo idinkula daaqsana labada qolo halkaa mari qolada saddexaada inoo soo hadhay ee nebiga sal alay slam ballankula jiray ballankuna uu furnaa oo afar bilood ka badnaa qoladaasi way inoo imaan doontaa ila aladiina caahadtum min almushrikiin uma lam yanqusuukum shaya walam yudaahiruu calaykum axada faakimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatiin aayadinoo imaan doonta insha alla tacala baa lagaga hadli doonaa waa qolada macnaha waxa weyaan waa qolada aan ballantooda ka bixin ballantooduna ay furnayo ayna afar bilood ku xidheen ka yar mudda manaa waa mudday ku xidhay waxaa la lahaa qoladani waa qoladii nebiga sal sl ballan kula jiri ballantoodana ay muddala muddadaasina afar bilood ay ka badan qoladaa way qolada macnaa waxa weyaan lagu soo layiri ayaga ha loo ilaaliyo waktigoodii ha lagu jiro inta uu ka dhammaanayo hadayna xaggooda jebintu ka imaan taas marka waxa weyan taqriiban waa tafsiirka ugu rajaxa tafsiirka ugu xoog badan noocaasi waa arbacata ashhurin afarta bilood qolada la siinayan ama waa qoladii ballanta furan lahaa ama waa qoladii ballanta afar bilood ka yar lahaa labadaasaa la isugu keenay afar bilood suga qoladii ballanta furan iyo kuwii aan balan lahayn kuwii xataa aan ballan lahayn afar bilood baa iyagana la gelinaya kuwii ballan lahaa afar bilood ay ka badnayn kuwa iyaga waa weyaan aayada dambe noogu imaan doona insha allahu tacala tafsiirkaa isaga waxaa dooranaya tafsiirkaa isaga ah yani fasiriin badan baa laga soo warinaya ibnu jariir sabari ayaa dooranaya iyo sidoo kaleeto ibnu kasiir ayaa dooranaya rag badan oo maxamed ibnu sacdin uu ka mid yahayna waa laga warinaya macna tafsiir kalaa jira lakin kaasaan maraya jaaladiga marka saa lagu yidhi afartaa bilood ayaa jaalis gudsiiyey afartaa bilood dhulka socda nabadgelyada ku socda xagga muslimiinta dhibiday kaga imaamaya laakiin markay dhamaato dagaal isgargarubu fasiixu socda gaaladiyo fil ardi dhulka arbacata ashhurin afar bilood socda dhulka ku wareego meeshaa doontaan mara waay balan nabadgelyo iyo dagaal la-aan baad ku soconaysaa waclamu waxaad ogaataan annakum idinku ayru mucjizillah alla kuwa caajis gelinaya keyrkood inaad siiya yani inaydaan ilaahay caajis gelin karin oo awood aydaan ulahayn aad kaga fakataan sabab ama xeelad aydaan lahayn taa ogaan wax walba haddaad isku keentaan oo uruurisaanoo aad diyaargarowdaan kama fakan kartaan wa ana allaha allana muqdi kaafiriina gaalada mid dulmaynayo inuu yahay taana ku talagala in laydin dulmayn doonana ku ku talagala hadaad gaalnimada ku timaad adaysan arrinkaasaa marka la ogeysiiyey afarta bilood marka waxay ka bilaaban doontaa marka uu gaadho ogeysiisku uu gaadho yani go-aankeeda ogeysiiskiisu markuu gaadhi doono afarta bilood ka bilaaban oo waxay ka bilaabanaysaa maalinta tobnaad ee bisha dilxija aayadda damba kaadi doonta maalintaasaa laga bilaabi waxayna ku dhammaanay bisha rabiicul aakhir tobankeeda ku dhammaanaysa saas wey macnaa afartaa bilooda isku xiga yani waxa wey ayaa laydin siiyey jaaris nabadgeliyo kadibna waa dagaal way arrinkan وعذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان وهذه مدة أذان أغيسيسوا oo min allahi alla xaggiisa ka yimid iyo rasuuli rasuulkiisa ilalnaasi dadka xaggoodana gaadhaya yowma maalin ayaa ogeysiiskaasi dhacaya yowma alxaji maalinta xajka ayaana ogeysiiskaasi dhacaya xajkii alakbari ee weynaa maalintii xajka weyn maalinka wey maalinta ogeysiiska la bixinay ana allaha biana allaha alle ayuu ogeysiiskaasi yahay ogeysiiskii muxuu yahay ana allaha biana allaha alle beri inuu yahay mid beri ka ah min almushrikiina gaaladu beri ka yahay warasuulu rasuulkiisuna beri buu ka yahay yani waxaa laydin ogeysiinayaa ilaahay iyo rasuulkiisu inay gaalada beri ka yihiin fain tubtum marka haddaad toobad keentaan gaaladiyo oo aad ka soo noqotaan gaalnimadii iyo dembigii aad ka soo laabataan iyo calaadikii fa huwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan toobadaasaa idin fiican wain tawallaytum haddaad jeesataan haddaad jeesataan oo aad ka jeesataan diinta alle iyo iimaanka iyo islaamnimada haddaad ka jeesataan faclamu waxaad ogaataan annakum idinku ayru mucjizi illah kuwaan ilaahay caajis gelinaynin inaad tihiin wabashir aladiina kuwii u bishaaray baa alla leeyahay nabiga ku leeyahay kuwii ugu bishaaray kafaru gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bishaaray aliimin oo xanuujiya macnaheedu waxa weye aayadan markay soo degtay waxay soo degtay sanadkii sagaalaad bay suuraddu soo degtay hijrada nabiga salawatulhi wasalaamu caleyh waa sanadkii xajatulwadaac ee ugu dambeeyey sanadkii ka horreeyey waay sanadkaa isaga ah nabigu salawaatullahi wasalaamu caleyh xajka marka wuxuu madax uga dhigay oo mas-uulka xujaajta uu ka dhigay abubakr sidiiq ayaa muslimiinta yani waday oo soo xajisiiyey abubakar markuu tegey oo u baxay ayaa marka waxaa soo birtay suuratu tawba cali bni abi aalib buu nebigu ka daba diray abubakar calina waxaa loo sii dhiibay yani aayaadkan kadaata kutusaya in ilaahay iyo rasuulkiisuba ay ka badi noqdeen wixii heshiis ahaa oo dhan ee gaalo u yahay aayaadkana marka loo sii dhiibay yani cali bni abi aalib radi allahu canhu afar arrimood baa loo sii dhiibay arrinta koowaad waxa wey laa yadkhulu ljannata ilaa nafsu mumina gaalada in la ogeysiiyo naf aan iimaan la imaamin oon muminad ahayn janno ma gelaysa ogaada waa o talabaad waxa wey walaa yatuufu bilbayti curyaan ruux qaawanna sanadkan kadib inuusan beytka ilaahay dhawaafi karin ilan yani waxa wey qaawanaan bay ku dhawaafi jireen oo iyagoo qaqaawan bay dhawaafi jireen maanta kadib minca qaawani macnaha ruux qaawani ma dhawaafi karo waxaa kaloo iyadan ahayd walaa yaxuju lmushrikuuna bacda camin haada yani gaal dambe inuusan beytkan usoo xajiyaynin sanadkan kadib ta afraadna waxay ahayd waman kaana baynahu wa bayna nabiyi sal lay wasam cahdun facahduhu ilaa muddatihi ninkii isagiiyo nebiga ballani ay ka dhacaysayna ballantiisu waktigii ay ku ballameen ee xabadjoojinta lakala saxiixday muddadiisiibaa macnaha lagu simaya afarta arimood baa loo soo marka cali marka wuxuu ka daba tegay abubakar meeshii baa laisku gaada waa laisugu tegey meeshii markii la wada tegey rag fara badan baa marka xajkii loo kala diray oo ilan dadku waa fara badan yihiin rag fara badan oo dhawaaqa oo ogeysiiskaa dadka gaarsiiya mikrofoonno iyo ma jiraan wax sawdka macnaha macnaha dadka gaarsiiya ma jiri dad baa la kala diray abu hureyra ka mid aha raggii la diray waxaana lala diray arrimahan dhowrka gaarsiiyaa la yidhi dadka dhan yani sanadkaasaa marka la wada gaarsiiyey arrimaha iyagaa macna marka taasay tilmaamaysaa ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ka beri noqdeen gaalo iyo waxoodii o dhan bay ka beri noqdeen taasaa la gaarsiiyey macna arrinkaana wuxuu dhacay ogeysiiskaa nabigu bixiyey salawatulli wasalaamu caleyh sanadkii yani sagaalaad ayuu bixiyey weliba maalinta rabbi subxaana watacaala uu ku magacaabay yowma alxaji alabar xajka weyn maalintiisa waa maalinta weyn bacdu mufasiriin waxay le waa yowmu carafa maalinta sagaalaad ee dilxijo weyn maalinkaasa ku tilmaamaya laakiin waa laga rajaxanya oo qowlka raajixa waxa wey yowma alxaji alabar yowma alnaxri waay maalinta xoolaha la gowrace maalinta ciidda dadka u ah yani acmaasha xajka inteeda badanna la guntay maalinta tobnaad ee dilxija ah maalintaas yowma alxaji alabar laga wada maxaa yeelay yani sida raajixana waxa wey ayaamu alxaji maalmaha maalinta ugu fadli badan waay sida axaadiis badan baa kusoo arortay nabiga ka sugan salawatullahi wasalaamu caleyh yowma alxaji alakbari inay tahay maalinka ina mufasiriinta jumhuurtooduna saasay u badan yihin walowba cabdigood qaarkood ay qabaan yowma alxaji alakbari inay tahay yowma carafa waxaa kutusaya xadiid ibnu jariir fawari iyo keyrkii ay wariyeen nebigu salawatulli wasalaamu calayhi maalintii isagoo khudbo u taagan wuxuu ku yidhi oo muslimiinta u weydiiyey ay yowmin haada bu ku yidhi maanta waa maalinma markaasay aamuseen ilaa aanu ka malan nebigu waa aamustay ilaa aan ka malayna inuu magax kale u bixin doono markaasaa wuxuu hi nabigu sal lay slam alaysa haada ywm lxaji alakbar xajka weyn maalintiisii soo maanta ma abu nabigu ui salawatuli waslamu aleyh markaasaa xidhin bala marka axaadiis badan oo noocaasoo kalea kutusaysa ywm alxaji alakbari inay maalinta tobnaad tahay sidaasana raajixa maana maalinkaana wey maalinka ogeysiiska la bixiyey waana maalinka ugu weyn ee dadku xajka isugu imaanayaan maalinkaasa acmaasha xajka inteeda badanna maalinkaasa la gutaa dawaafu lifaada iyo ramyigii iyo xalqigii iyo yani waxaasoo dhan yani waxa wey dadxigii iyo hadiga iyo waxaasoo dhan baa ku jira macna maalinka ugu weyn wa adaanun ogeysiis oo min allaahi waxaa laga dhigi karaa mubtade ila naasina khabar baa looga dhigi karaa haddii la doonana mubtada lasoo qadari kara wa adaanun ogeysiis oo min allaahi xagga alla ka ahaaday iyo warasuulihi rasuulkiisa xaggooda ka ahaado kasoo fulay ayaa ila naasi dadka xaggooda u ahaaday yowma alxaji alakbari maalinta xajka weyn buuna yani waxa wey u ahaaday xajka weyn maalintiisa maalinkaasuna u ahdo maalinkaasuu ogeysiiskaasi dhacaya ana allaha biana allaha waa ogeysiiskood biana allaha alle beriiun inuu yahay mid beri ka ah min almushrikiina gaalada wa rasuuluhu rasuulkiisuna inuu beri ka yahay sidaasuu ogeysiisku dhacaya macna yani ilaahay iyo rasuulkiisu waxay beri ka yihiin gaalo iyo ballankeed ninkii ballan hore usii yaalay oo ballankiisa loo ilaalin oo loo xifdin oo lagu simi intii ballankaasi ka dhamaanay ama isagu ka baxayo mooyaane man fain tubtum haddii aad toobad keentaan marka ayagii baa marka bandhig baa loo sameyey marka arrinkaa lagu samaynayo ilaahay iyo rasuulkiisu waa ka baxeen arrinkiina kumana jiraan yacni waxaadna u diyaar garoobaysaan cadaawad u diyaar garooba sidaa markii lagu yidhi ayaa waxoogaa haddana waxaa loo bandhigayaa inay soo laabtaan saalis baa welidin la gudboon fain tubtum iltifaat wey fain tubtum haddaad toobad keentaan fahuwa kaasaa khayrun lakum idin khayr badan toobadkeenkaasaa idin khayr badan wain tawallaytum haddaad jeesataan soomaa faclamuu waxa oo ka jeesataan towbadii iyo iimaankii islaamnimadii aad ka jeesataan jaalnimadiina kumaad adeegtaan faclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaah kuwa aan ilaahay caajiz gelin karin maasiin ilaahay markaa kama fakan kartaan way macna oo orodna kagama fakan kartaan xoogna kagama fakan kartaan xeelana kagama fakan kartaan ma caajiz gelin kartaan marka wabashir aladiina kuwii u bishaaree buu leeyahay alla subxaana watacala nabigiisa ku leeyay kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bishaare cadaabkaasoo aliimin xanuusiya xadiikaas marka arimaha nabigu salawatulhi wasalaamu aleyh uu la diray cali bni abi aalib xadiika kutusayaan soo sheegnay yani waxa wey saxiixaynka iyo sunanka iyo masaanida kulligeed xadiiku waa kusoo arooray man waana xadii saxiixa ila ladiina caahadtum min almushrikiina uma lam yanqusuukum shaya walam yudaahiruu calaykum axada faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim ina allaha yuxib lmuttaqiin ila ladiina kuwii mooye caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina gaalada ka mid uma markaa kadibna lam yanqusuukum aan idinka dhimin shay-an waxba aan idinka dhimin ballantii aan dhimin oo walam yudaahiruu aan hiilinin calaykum dushiinna axaddan ruuxna aan uga hiilinin cidna aan isu soo garab taagino aan hiilo isu garab taagin idinka aan lid idinku noqonin kuwa noocaas oo kale ah facasimuu dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum ballankoodii u dhammaystira ballankii aad la gasheen iyo heshiiskii u dhammaystira ilaa muddatihim muddadoodii inta laga gaadhay in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ka xadsada kuwa ballamaha ilaaliya ee cadsada kuwaasuu alla jecel yahay subxana watacaala ila ladiinadaasi waxay laga soo reebayaa oo istisnahaasi wuxuu ku xidhan yahay laba meeloodba waa la sheegaa waa midda koobaad inuu ku xidhan yahay waxaa suurtagala baraacatun min allahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisu waxay ka beri noqdeen kuwii ballantii idinka dhexaysa mushrikiinta ah ila ladiina kuwii mooyaane halkaa lagu xidho marka waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah in lagu xidho fasiixu fi lardi arbacata ashhurin oo sida uu leeyahay zamakshari kitaabkiisa kashaafka uu ku leeyahay ayadana waxay noqonaysaa waxaad ku tidhaahdaan gaaladii ood gaadhsiisaan muslimiintiio waxaad dhulka dushiisa ku socotaan afar bilood oo nabadgelyo ku daata kuwa gaalada saasu dhaca ila aladiina kuwii mooyaane marka kuwan kadaata tilmaamahan le oo iyaga afar bilood ma gelayaane xugum kalay leeyihiinoo waktigii idinka dhexeeyey iyo ballantii idinka dhexaysay ayaa loo ilaalinaya macna meelahaasaa lagu xidhxidhi karaa macnaha istisnaa isaga macnaha waxa weeye kuwani marka waa nimankii yani waxa weye gaalada ahaa ee aan soo sheegnay ee iyagiiyo nabiga sal alay wasalam cahdiga iyo ballankii heshiisku ka dhexeeyey xabadjoojinta ah ballankaasina uu wakti lahaa waktigaas ballantu ay lahaydna afar bilood ay ka badnayd afar bilood waa ka badanta ballankuna waktiguu leeyahay ballan iska furan ma ah qolyaha noocaasoo kale ah ballankoodaa loo ilaalin haddayna jebintu xaggooda ka soo bixin waxaa ballankaa la ilaalinaya haddayna ballankaa iyagu nusqaaminino ayna iyagu dhimin cidna ayna idinka hiilinino cid idinla dagaalamaysa ama cadaawada aad isku haysaan ayna la soo safanin sidaa haddii laga helo macnaha waxa weyaan cahdigoodii u dhamaystira muddadaa isku ogeyeen macnaha haddiise laakiin xaggooda ballantu ka jabto waxa weyaan la dagaalamayo marka garaaca sidaas weyaan wax ballanama ay leh haddiise aydin ay qolo kale usoo garab istaagaan oo gaalo kalood islaynaysaan la soo sabtaan ayadana ballanjabin weyaan la dagaalama wey macnaheed laakiin intay iyagu ilaalinahayaan ilaaliya ila aladiina kuwii mooye caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina gaalada ka mid a ballan iyo heshiis xabad joojin qolada aad la gasheen mooye oo gaalada ka mid uma markaa kadibna markaad ballantii heshiiskaa gasheen lam yanqusuukum aan idinka nusqaamin idinka dhibin shay-an waxba aan idinka dhibin macnaha ballantii bayna dhimino ballantii si kaamil oo dhammaystiran bay u ilaalinayaan w mana wax dhimanaana kumayna samayn iyoma naqsiy mana walam yudaahiruu aan hiilinin calaykum dushiinna axadan ruuxna aan uga hiilinin gaalo kale iyo cid kalood islaynaysaanna aan la soo satanino hiilo aan yani waxa weyaan u gelin idinkana aan idinka hor imaanin shardi wey labadaa shardi haddii laga helo faatimmuu dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum heshiiskoodiiyo ballantoodii u dhammaystira ilaa muddatii muddadoodii inta laga gaadhay muddadaa marka la gaadhana ayaguna xaaladoodu waa dagaal wey ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa cabsadaa macnaheedu waxa wey almuufiina bicahdihim ballantooda kuwa ilaaliya ee ka soo baxa yuu alla jecel yahay subxaana wa tacala marka ballanta iska jiro hajegnina macnaha faida nsalaka alashhuru lxurumu faqtulu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum faida nsalaka markay dhammaadaan alashhuru bilihii markay dhammaadaan alxurumu ee dagaalka laydinka xarimay laydin diiday faqtuluu laaya almushrikiina gaalada laaya xaytu wajadtumuuhum meel alle meeshaad ka heshaan wakuduuhum qabta waxsuruuhum hareereeya oo u diida dhaqdhaqaaq waqciduu fadhiista lahum iyaga kulla marsadin meel lagu dhuunto oo dhan u gala meel alla meesha laysu gala ee laysugu dhuunto oo dhan u gala fa intaabuu hadday toobad keenaan oy gaalnimadii ka soo laabtaan oo wa aqaamuu salaata salaada ay hagaajiyaan oo wa aatow zakaata sakada ay bixiyaan faqalluu sabiilahum iska sii daaya marka faqalluu sabiilahum daayowy jidkooda ka wareega jidkooda ka wareego hortaagnaanta iyo dagaalka ka joojiy ina allaha all maxaa yeelay ina allaha alla afuurun waa midkii dembi dhaafa raxiimun oo naxariistay man bilihii xurmadala hadday dhammaadaan gaalada laaya meel alle meeshaad ku aragtaa qabta oo nolol ku qabta hareereeya oo dhaqdhaqaaqa u diida meel alle meel walba oo istraatiiji oo laysugu galo laysugu gabadana ugu gabado u galo wadooyinka u gala man hadday markaa kasoo laabtaan oo salaada hagaajiyaan oo zakada la yimaadaan oo faraaidtii diinta gutaan markaa kadib jidkooda ka wareega daay man ayb maxaa laga wadaa markaa yani bilahan afarta maxaa laga wadaa bilahan afarta ah waxaan ujeedaa bilahan la yidhahda ashhurul xurumka aayaddu ay tiri maxaa laga wadaa laba tafsiir baa ku jira tafsiir wuxuu leeyahay ashhurul xurumkani waa bilihii xurmadan ahaa ee afarta bilood ah yani dulqacda iyo dulxija iyo muxaram oo manaha isku xiga iyo rajab oo gooni ah alaatun sardun waa waaxidatun fardun baa la yidhahda saddex way isku xigaan midna goonideeda wa afartaa bilood baa laga wadaa ee xurmada ilaahay u yeelay dagaalka joojiye wey maana afartaa bilood laakiin waxaan ka ahaynoo sanadka intiisii kale ah gaalada meel alla meeshaad ku aragtaanba ka faraqabsada sidaasi waa macno ibni jariir dabari baana ra'yigaa isagaa rajaxayo dooranaya ra'yigaasi laakiin waxaad moodaa siyaaqa iyo qur-aayaadku say usoo socdeen marka la fiiriyo in laga rajaxan yahy waxaa ka rajaxan ra'yiga ibnu kaiir iyo keydkii ay doorteen cabdulahi bn cabaas baana laga wariyaa mujaahid iyo camr ibnu shucayb iyo maxamed ibn isxaaq iyo qataada iyo sudi iyo cabdiraxmaan ibnu zayd ibn aslam iyo raggaasoo dhan baa la qaba ra'yigaasi wuxuu leeyahay ashhurulxurumkani bilihii xurmada lahaa ma ah ee waa bilihii afartaydee hadda aan soo sheegnay fasiixu fi lardi arbacata ashhurin lasooyi afartii bilood ee hadda la yidhi jaanis baad haysataanoo nabadgelyo weeyaanoo waad socon kartaan afartaa bilood wey bilaa xurmada lagu tilmaamay oo xurmadan maxagay xurmo ku yeesheen xurmada waxaa laga wadaa waa afarta biloode dagaalka gaalada joojiye laydi yidhi laydinka xarimee dagaalkooda wey macnaha afartii bilood ee lasoo sheegay ee dagaalkooda laydinka xarimay markay dhammaadaan la dagaalama wey macnaha marka leanna waxa wey iyagaa lasoo sheegay ta labaad waxa weye yani damaairtana ama hadalkana wax soo socday in lagu xidhaayey ayaa ka fiican waxaan soo soconay in loo qadaro taasi waa mid midda labaadi waxa weye bilaha xurmada leh aayad suuradda dhexdeeda ku imaan doontaabaa ka warrami doonta oo si madax banaan baaba looga hadli doonaayo ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fii kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalard minha arbacatun xurum dalika diin lqayim xagga inoogu imaan doonta marka si gooniyaaba looga hadlo halkaasa iyaga laga hadla bilahan xurmada le marka sida raajixa waxa weeye ee xurmada loo yeelayo waa afartii bilood ee layidhi dagaalka gaalada joojiya janisiiya macna afartaa bilood markay dhammaadaan ee laydinka xarimay dagaalkoodana waxa weeyaan arrimaha lasoo socdo ku sameeya saas wey macna tafsiirkaasaa raajix macna marka bilahaasi markay dhammaadaan afartee loo qabtay la dagaalama meel alla meeshaad ku aragtaanba xaytu wajadtumuuhum meel walba ha ahaado xilli iyo xaram banaan iyo duur meel alla meesha magaalo iyo baadiye sidaas wey macna waxaa ibnu kaiir leeyahay waxaa laga khasisaya yani waxa weyaan xaytu wajadtumuuhum xaramka oo kuwa xaramka jooga ayaga waa laga khasisaya waxaana khasistay buu leeyahay ayadanu imaan doontaa iyadana walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiih fain qaataluukum faqtuluu waan soo marnay aayaddaa iyadaabaa khasisayso masjidulxaraamka kuwa degan ayaga dagaal lagu bilaabi maayo inay iyagu dagaalka bilaabaan mooyaane marka qolyaha halkaa degan xaytu wajadtumuuhum waa laga soo reebay laakiin meelaha kaleo dhan ayaa macnaha waxa laysu fasaxaya bule waana masale khilaafiya faida nsalaka haddii ay dhammaadaan insilaaka waxaa la yidhahdaa siibankaa la yidhahda khaasatan waxaa loo isticmaalaa xoolaha marka haragga laga siibo ayaa loo isticmaala waxaa halkan laga wadaa dhammaansho markay siibtaan oy dhammaadaan oo daba go-aan bilihii yani dagaalkooda laydinka xarimi faida nsalaka markay dhammaadaan oy daba go-aan alshhuru bilihii alxurumu laydinka xarimay dagaalkooda gaalada aad la dagaalantaan bilihii afarta ahaa bilahaasi markay dhammaadaan faqtuluu laaya almushrikiina gaaladii laaya xayu wajadtumuuhum meel alla meeshaad ka heshaanba laaya meel alla meesha dooni ha noqoto xaramkaasoo khilaaf ku jira mooyaane wakhuduuhum qabta qabashada waxaa laga wadaa qafaasha yani nolol ku qaqabta oo nolol ku kaxaysta wa waxsuruuhum yani xabi soo celiya xasriga waxaa la yidhahdaa hareeraynta waa la yidhahda meelaha dhufaysyada dheerdheer iyo xusuunta iyo qilaacda ay macnaha waxa weye ku ilaashan yihiin ay isku ilaalinayaan hareereeya waxaa kaleetoo laga wadaa waxsuruuhum yani u diida dhaqdhaqaaqa iyo tasarufka u diida intaad isku hareeraysaan ha idinka codsadeen oo markaasi waxaw kaaidu haku dhegto ha dhaqaaq waayan macna waxsuru waqcuduu lahum kulla marsadina waxa wey yani idinku uun ha sugino oo meeshanada meeshiina markay idinku yimaadaan uun keliyata la dagaalama ma ahe doonta wey macna oo meel walba iyo jid walboy marayaan iyo kari walboy ka degahayaan u gala meel walba oo isleedihiin way mari doonaan u galo oo macnaha waxa dhufays u gala bu alla subana watacala waqcuduu fadhiista lahum iyaga kulla marsadin marsadka waxa la makaanu rasdi waay meesha wax loogu dhuunto ee cimilada lagu gale ee dhufayska lagu gale shay soo socda aada u gasho ayaa marsadka la yidhahda macana meel walba oo marka wax loogu dhuunto u gala macnaha markaad qabataan layn iyo kafaalasho isugu dara faintaabu hadday toobad keenaan wa aqaamuu salaata salaada ay hagaajiyaan toobadaasi waxaa laga madaa hadday gaalnimadii ka laabtaano ay gaalnimada ka baxaan wa aqaamuu salaata salaada ay soosiyaan wa aatow zakaata zakadana ay bixiyaan fakhalluu sabiilahum jidkooda ka baydha jidkooda ka baydha macnaheedu waxa weeye laynta iyo kafaarashada ka daaya iyo cidhiidhiga iyo yani waxa weeye celinta dhaqdhaqaaqa aad ka celinaysaan ka joojiya wey macnama maxaa yeelay muslimiin bay noqdeen muslimiin hadday noqdeenna dembigii horay uga dhacay gaalnimada ay ku galeen looma qabsado mar hadduu muslim noqday maxaa yeelay oo loogu qabsanayn ina allaha alla afuurun waa midkii dambi dhaafa raxiiman oo naxariista wa marka naxariis alla markan galeen faraha ka qaada w marka macnaha dagaalka joojiye dagaalka marka waxaa lagaga joojini inay islaamaan islaamnimadana weliba markii ay salaadiina ku daraan zakadiina ku daraan ninka la yidhaahdo yani abubakr sidiiq radi allahu canhu arda ayaa aayaddan wuxuu u daliishaday nimankii zakada diiday la dagaalanku la dagaalamay oo aayaddan u daliishaday wuxuuna ugu daliishaday waxa uu yidhi yani waxaa la dooday ninkii loo jiro cumar bin khataab radi allahu canhu raglaa u diiday yaa la dooday oo waxay yidhahdeen ayadoo nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay shahaadada ka qiraan dadkana shahaadadii ay qirayaan abubakarow dhaqaalaa la ii diiday zakadii baa la ii diiday seebaa dadkan ugula dagaalami markaasaa wuxuu ihi ilaahay baan ku dhaartay zakada iyo salaada ninkii kala geeya inaan la dagaalami bu xataa wax kale iska dhaafo wax yar hadday ii diidaan waan la dagaalami bu maxaa yeele alla wuxuu ihi subxaana watacaala fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata fakalluu sabiila waxaa kaloo inoo imaan doonta fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata faikhwaanukum fi ddiin ukuwada diinta iyo islaamnimada waxay ku imaan kartaa markii tawxiidka iyo salaada iyo zakada ay isku dareen saasay ku imaan macnaha yani taabiciinta qaarkood baa waxaa laga wariyaa inuu yidhi yani allah hu naxariisto abubakr sidiiq nin ka faqiihsan ma jirin oo ficlan waxa wey masaladaa iyadaa uu ku habsaday si fiican buu ugu taagnaa ilaa markii dambe macnaha cumar bin khataab radi allahu canhu iyo raggii waxoogaa shubhadu ay kaga jirteen saxaabada ka midka ay ictiraafeen macnaha fiqiga abubakr sidiiq radi allahu canhu masaalix waaweyn baana runtii ka dhalay marka sidaas wey waxay la mid tahay xadiidka nebiga sal ly slam baa u markhaati kacayo ibni cumar laga werinayo saxiixaynkana ku yimid oo nebigu leh sal ly slam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa dadka inaan la dagaalamaa lay faray ilaa ay shahaadada ka qiraan oo ay shahaadada la yimaadaan salaadana ay toosiyaan zakadana ay bixiyaan saa hadday yeelaan dhiigoodii waa iga ilaaliyaan buu nabigu yuri sal lay waslam xisaabtoodana ilaahay bay la jirtaayo qalbigooda ma daacad bay ka tahay mise tolo way ku gabanayaan allay la jirtaa subxana wataala ku jira ee dagaalamaya haddii uu shahaadada la yimaado shahaadateynka uu qiro salaad iyo zakana weli jaanis uu ku tukada uusan u helin shahaadateynkaa lagu daynaya la dili maayo usaama radi allahu canhu nabigu salawatullah wasalaamu calayh waa kii u imaan jiray yani nin gaala ayaa intuu gacantiisiibuu gooyey nabar weyn buu gaadhsiiyey ninkii gaalka ahaabaa marka laga adkaada wuu cararay usaama waa ka dabagalay wuu helay meel markuu macnaha gaadhay oo is yidhi seefti kugu dhacday yii ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuullah usaama kama istaag dhowr nin baa rag waa ka istaageen usaama muuse ka istaagin qoortu ka gooyey qoortu acasay nebiga arrinkii soo gaadhay salawatullah wasalaamu aleyh markaasuu yidhi usaamow ma nin baa dishay markuu shahaadada qiray oo laa ilaaha ila allahu yidhi kadib markaasuu yidhi nebi alla wuu ku ilaashanahayo uu ku gabanayo naftiisu ku badbaadinay markaas nebigu wuxuu ku yihi salawatullah wasalaamu aleyh maadaa qalbigiisa dilaaciyey qalbigiisa inay daacad ka ahayd iyo inuu ku gabanayay waa arrin qalbiga khusayse maadaa qalbigiisa soo ark uurkubaalla miyaa tahay wey macnaha seed ku ogaatay arrinkaa isaga nebigu salawatullah wasalaamu aleyh wuxuu ku celceliyey laa ilaaha ila allahu barito iyadoo macnaha doodaysa markay ku timaado aakharo usaamo xageed geli doonta ilaa usaama markii dambe uu yii waxaan tamaniyey inay islaamnimo maanta igu horeyso heerkaas macnaa la gaadha marka gaalku mar hadduu isagoo dagaalka lagu jiro uu shahaadada qiro salaad iyo zakana aan la gaadhin waa loo sugaya macna waa laga joojinaya macna waxa wey dilka waa laga daynaya macna wain axadu min almushrikiin aayaddaa markaa aan hadda soo marnay aayatu sayf aayadda lagu magacaabo aayatu sayf haddaad maqashaan waa aayadaas sida loo badan yahay waana aayadda ay leeyihiin culimmadu waxay nasakday aayadaha nebiga salawatullah wasalaamu calay leeyahay gaalada iska dhaaf isaga dulqaado iska cafi ee jiljileeca kutusahayo oo dhan iyo dabacsanaanta aayadda nasakday middan waa meel alla meeshaad ku aragto ha sii dayn yaysan kaa fakanin mana aayadu sayf baa marka la yidhahda wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain axadun hadii ruux wain istajaaraka haddii uu nabadgeliyo magangeliyo ku weydiisto axadun ruux oo min almushrikiina gaalada ka midii istajaaraka uu nabadgeliyo magangeliyo ku weydiistaay faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlo kalaam allahi hadalka ilahi ilaa uu ka maqlo uma markaa kadibna abliqhu gaadhsii ma'manahu meeshuu ku nabadgelahayay gaadhsii daalika arinkaasi xukumka oo ah inaad dadka magangeliyo siiso hadalka allana aada dhegaysiiso arinka xukumka noocaasi wuxuu ku ahaaday xikmadda ku jirta waxa weye biannahum bisababi annahum iyagu qowmun dad inay ahaadeen laa yaclamuuna aan waxba ogeyn waa dadaan waxba garanay inay wax gartaan baa la rabaa marka oo wax fahmaan sidaa daraaddeed saa yaal baa laleeyahay nabiga salawatullah waslamu caleyh macnaha nabigiisa alla wuxuu ku leeyahay dadkii gaaladaa hadda lagu yidhi soo la dagaala lagu yidhi ee xoolahooda iyo naftooda iyo maalkoodaba laguu baneeyey kuwa noocaasoo kalea haddii mid ka mida kaaga yimaado oo uu ku yidhaahdo niyo waxaan rabaa in aan dhegaysto bal waxaad meesha ku haysaan bal waxaan rabaa inaan culimadiinna la kulmo bal waxaan rabaa inaan diintiina wax ka ogaado qolyo noocaasoo kaleeto wax doonaya hadday ku yimaadaan horta magangeliye si inta ay wadanka muslimiinta ku jiraan inaan la taaban karin marka labaadna waxaad maqashiisaa ilaahay hadalkiisa maqashiy oo qur-aanka ku dul akri yacni diinta u bandhig wey macna maxaa saa loo yeelay waxaa l waxaa saa loo yeelaya dadkani dad wax yaqaana maaha jahligaa iyo aqoon la-aantaasaana qaar fara badan gaalnimada ku xambaaray haddii marka diinta ilaahay la dhegaysiiyo oo uu ilaahay hadalkiisa maqlo inuu islaamo oo hanuunaabaa laga yaabaaba saas way macnahe saasaa nabiga lagu leeyahay salawatullah wasalaamu caleyh markuu dhegaysto oo dhegaysiiso kadibna meeshuu ku nabadgelayay ku celi baa leeyahy ilaa uu meeshiisii kaga laabto waa inay magangeliyadaasi u haysto macna oo aan la taabanin sidaas weyaan sidaasay ahaan jirtay nabiga salawatullah wasalaamu caleyh ruuxii islaamnimo doonahayo oo islaamnimaan u socdo inaan islaamaan doonaya odhanay yidhaahda ama diinta islaamka inaan wax ka soo dhagaysto bal soo ogaadaan rabaa lama taaban jiro waxaa kaloo la taaban jirin dadka ergada ah oo jiha ka socda qabiil bay ka socdaan dowlad bay ka socdaan nabigu ma layn jirin salawatulh waslamu caleyh sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiya ee nebiga iyo quraysh dhex maray nebiga salawatulhi wasalaamu caleyh dhowr oday baa u yimid intaan heshiiska la saxiixin curwat ibnu mascuud iyo mikris ibnu xabsi iyo suhayl ibnu camri raggaasoo dhan baa nabiga u yimid salawatulhi waslamu caleyh oo ergo oo lasoo diray haddana nebigu ma odhan salawatulhi waslamu caleyh waa jaalisa ka faaiisa kuwan koorta ka guur dadka ergada ah ee lasoo diray ee jihada matalaya ee muslimiinta u yimaada la dili maayo yacni ammaan bay leeyihiin ilaa meeshooda ay ku laabtaan macna sidaas weya musaylimat kadaab ninkii la odhan jiray ayaa nebiga wuxuu usoo diray salawatullahi wasalaamu caleyhi nin uu erga abuu usoo diray utag buu yihi maxamedo waxaad ka keentaa in uu isaguna nebinimadayda ogolaado aniguna aan nebinimadiisa ogolaado rasuulkii uu soo dirsaday musaylama ergadiisii markay nebiga soo gaadhay salawatulhi wasalaamu aleyh buu nebigu wuxuu ku yidhi atashhadu ana musaylamata rasuul llah hadda ma waxaad qiraysaa in musaylama uu rasuul ilahi soo dirsaday markaasuu yidhi ha markaasaa nebigu wuxuu ku yihi salawatulhi wasalaamu aleyh lowlaa ana arusula laa tuqtalu la darabtu cunuqaka xadiikaa saxiix haddii aan ayna jiri lahayn inaad erga tahay oo ergada aad tahay aanan dilkaaga baajinaynin hoortaan kaa goyn lahaa bu nabigu salawatulhi waslamu aleyh saas wey marka marka dadka ergadaa lama taab waxaa kaloo la taabanin oon la dilin dadka macnaha waxa wey sufarada ah ee macnaha waxa wey dowladaha matalaya muslimiinta iyo dowladda islaamka iyo mas-uuliinta muslimiinta ammaankooda ku yimi ayadana waxa wey looma tacarudayo macnaha lama taabana dad fara badan buu nabigu salawatullahi waslamu aleyh dayn jiray waxaa la mida masalan waxa wey waraaq buu wadaa oo dowlad ka wada masalan waxa wey waa ganacsade oo ismuslimiinta iyo iyaga ganacsi baa ka dhexeeya way wada ganacsadaan muslimiinta wadankooda intuu joogo lama taaban karay masalan heshiis baa ka dhexeeya xoolo muslimiintu ay leeyihin oo jizye oo kaleu soo qaadoo keenay dadkaasoo dhan lama taabanayo macna dadkaasoo dhan baa soo gudagelay laakiin culimmadu islaamku waxay leeyihiin hal sano waa inaan wadanka muslimiinta loo daynin hal sano waa inaan la wada daynin yacni waxa wey laga caydin saas way macna oon loo suurtagelin hal sanoo kaamila inuu wadanka sii joogo sidaasay leeyihin afar bilood ma ku nagaan karaa ka bilood ka badan maku nagaan karaabay ka doorsan yihiin laakiin waxay u badan yihin hal sano inaan loo daynin wain axadun ishtiaal baa la yidhahdaa wain istajaaraka hadduu magangeliyo ku weydiisto axadun ruux oo min almushrikiina gaalada ka mida istajaaraka waa jumla mufasira wa yacni uu nabadgeliyo ku weydiisto faajirhu midkaa isaga ah magangeliyo nabadgeliyo si xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaam allahi hadalka ilahay intuu ka maqlayo ilaa uu ilahay xujadiisa ka dhegaysanayay diintiisa uma markaa kadibna abluqhu gaadhsii maamanahu meeshuu ku nabadgelayey meeshuu ka yimid iyo deegaankiisii iyo gurigiisii halkaa gaadhsii macnaha inaan muslimiintu u bambixin wey macna dalika ar xukumkaas bianahum bisababi anahum qawmun inay yihiin buu ku ahaaday qowmkaasoo laa yaclamuna waxba ogeyn jahli baa haye wax ha barteen oo xaqiiqada ha ogaadeen sidaas way ujeedada laga leeyahy xaqiiqada hadday ogaadeenna iimaan baa markaa ka dambaynaya macna oo inay rumeeyaan bay u badan hadduusan rumayninna ayada lafteeda faa-idaa meeshaa ka xasishayo xujadii baa ku ogan oo ilahay agtiisa cudurdaar ka heli maayo saas way macna kayfa yakunu limushrikiina cahdun cinda allahi wacinda rasuulihi ila aladiina caahadtum cinda almasjidi alxaraami fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahum ina allaha yuxibu lmuttaqiin kayfa sideebuu yakuunu u ahaan lilmushrikiina gaalada seebuu ugu ahaani cahdun ballan iyo heshiis cinda allahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuuli rasuulkiisa agtiisa seebuu ballan ugu ooli gaalo ilaahay iyo rasuulkiisa agtooda seebuu ballankooda iyo heshiiskooda ugu oolaya ayagoo ilaahay khilaafay oo rabbi ku gaaloobay oo diintiisa iyo rasuulkiisa la dagaalamay seebay haddana ku dhici kartaa in ballan iyo nabadgelyo loo hayo ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteen cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa aad kula ballanteen mooye oo aad ballanka la gasheen iyo heshiiska fama staqaamuu intay toosnaanayaan lakum idinka oo ballanka idiin ilaalinayaan fastaqiimuu toosnaada lahum iyaga u toosnaadaa ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelyaha almuttaqiina kuwa ka cabsade macnaheedu waxa weeye yani kayfadaasi waa istifhaam tacajub aho inkaarna ku dhex jira wa istifhaam uu la yaab ku jiro la yaabkaasina uu xambaarsan yahay diido ayaa macnaha laga wadaa say ku dhici kartaa in gaalo ay heshiis iyo ballan u yaallo ilaahay iyo rasuulkiisa agtooda ayagoo waxa ay sameeyeen sameeyey oo waxay ku kaceen ku kacay haddana ballan iyo nabadgelyaad ilaahay agtiisa iyo rasuulkiisa ku leeyihin see arrinkaasi ku dhici karaa ma dhici kara wey macna kuwa mooyaane waxaa laga soo reebaya kuwa aad ballanta kula gasheen masaajidka xurmada le agtiis yani xaram xaramka kuwa degan ee ballanku idinka dhexeeya mooyaane kuwo kaleeta inaad ballan u haysaan oo heshiis idinka dhexeeyo xabad joojin samaysaan marnaba ma haboona wey macna kuwa laakiin inta ay ballanta idiin ilaalinayaan oo ku toosnaanayaan idinkuna u toosnaada hadday qalloocdaanna la qalloocda wey macna hadday iyagu qalloocdaan oo ballanta jebiyaan marka kadib fambid ilayhim calaa sawa la dagaalamayo man saasuu alla subxaana wataala le kuwan marka halkan lagaga hadlayahay waa quraysh quraysh waay waa qolada nebigu salawatuli wasalaamu aleyh heshiiska uu la galayo heshiiskaa la tilmaamayana waa heshiiskii sulxu xudaybiya heshiiskii xudaybiya waay heshiis waxay ku galeen waa markay nebiga u diideen salawatuli wasalaamu aleyh iyo saxaabadiisa ay cumrada u diideen ka hor istaageen waxayna u imaan doontaa insha allahu tacala haddii allayna gaadhsiiyo suuratulfatxi hum aladiina kafaruu wasadduukum cani lmasjidi alxaraami wlhadya mackuufan an yabluga maxila halkaas insha allahu taala ku imaan doonta waa qoladii nebiga u diiday macnaa waxa weyaan xaramka u diiday markii loo diiday nebiga salawatulhi wasalaamu caleyh ayaa marka heshiis lakala saxeeday heshiiskaasi marka wuxuu qorayy toban sano in macnaa waxa wey xabajoojin la sameeyo oon toban sano la dagaalamin heshiiskaasaa lakala saxeey siday waxaa kaloo heshiiska bunuudiisa ka mid ahaa sanadka soo socda inuu nebigu soo cumraysto salawatulhi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ahaa nin ree maka ah dad ree maka ah hadday soo islaamaan oo madiine usoo caraan in la soo celiyo heshiisya noocaasoo kaleeto oo qaarkood aada u adadeg yihiin ayuu heshiiskaasi ahaa heshiiskaa marka waa la galay markii la galay kadib waa alla leeyahay heshiiska ilaaliya oo ha ka bixina inta iyagu ku toosan yihiin haddayse iyagu ka baxaan waxa weyaan ma yaala wey markaas iyagiiba iyagiibaaba ka baxay oo ficlan sidaasay noqotay nabiga salawatulhi wasalamu aleyh heshiiska markuu gelaya waxay bisha dulqacda sanadkii lixaada hijiriga ayuu ahaa ayadoo laba sano kasoo wareegin heshiiskaas ayaa nimankii reer qureysheed ballankii ka baxeen heshiiskiibay jebiyeen waxayna ku jebiyeen niman la yidhahdo reer bani bakar oo quraysh ay gaashaanbuursi wada lahaayeen ayaa waxay la dagaalameen niman husaaca la odhan jirayo nebiga ay gaashaanbuursi wada lahaayeen heshiiskana waxaa ku jira qolada idinka gaashaanbuursiga idinka idinla leh iyo qolada annaga gaashaanbuursigana leh hadday islaayaan idinkuna ha uhilina idin annaguna uhilin mayno reer quraysheed marka waxay u hiliyeen reer beni bakar oo khusaaca uga hiliyeen khusaacana waa nimankii nabiga salawatulli wasalaamu caleyhi xilfiga kula jiri a halkaa marka waxaa ka yimid reer quraysheed inay jebiyeen heshiiskay nabiga la galeen salawatulli waslamu caleyh sanadkii sideedeedba waa ka nebigu duulaanka kusoo qaaday makana ka furtay dulligoodana halkaa ay ku dhacday macnaha odayaashoodii macnaha waxa weye ilaa yani laba kun oo ruux ayaa la qaqabtay oo nolol lagu qabto isdhiibay nebigu salawatulli wasalaamu caleyh marka waa sii daayo nolol baa lagu siiday waa dadka marka dambe dulaqaa la bax adulaqaa magacaasa la jira kuwii la sii daaya macnaha wixii kaleetee carayna wax dib dambe laga dili doono iyo wax bakada ayuu qaybsamay macnaha marka sidaasay ahaydo nebigu waa ilaaliyey salawatulli wasalamu caleyh lakin xaggooda ka jabiyeen kayfa sidee buu yakuunu ahaan lilmushrikiina gaalada seebay ugu ahaan cahdun ballan cinda allahi ilaahay agtiisa iyo cinda rasuuli rasuulkiisa agtiisa seebuu ballan ugu oolayaa iyo heshiis dagaal la-aan ah dagaal soojin ah ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen ood heshiiska la gasheen cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa oo meeshaa degan fama staqaamuu intay toosnaanayaan lakum idinka idiin toosan yihiin kuwaasi oo heshiiska idin ilaalinayaan fastaqiimuu toosnaada lahum iyagoo idinkana heshiiska dhankiina ka ilaaliya ina allaha alla yuxibu wuxuu jeceliy almuttaqiina kuwa cabsade kayfa seebay yani kayfadaasi tii hore ku xidhanta kayfa yakunu lilmushrikiina cahdun cinda allahi wacinda rasuuli oo kaleeta wey kayfa seebuu ballan ilaahay iyo ballan gaalo ilaahay iyo rasuulkiisa agtooda seebuu u ahaan walxaal in yadharu haddii ay idinka adkaadaan calaykum dushiina oo idinka qaalib noqdaan laa yarqubuu aynan ilaalinaynin fiikum dhexdiinna ilan wax qaraabtinimo ah walaa dimmatan iyo wax ballana midna ayna idin ilaalinayn yurduunakum way idin raalligelin biafwaahikum afafyaalkooda idinku raalligelin wata'daa waxaa diidaysa raalligelinta quluubuhum quluubtoodana waa diidaysa wa akaruhum intooda badanna faasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay yacni su-aashiibaa mar raba la soo celi seebuu ballan u ooli karaa oo ballan nimankaa loogu ilaalin iyo heshiis ay galeen ayadoo ay jirto hadday idinka adkaadaan oo idinka xoog bataan marnaba inaydan idiin ilaalinayn oo idiin dhowraynin qaraabtinimo inayna idinku ilaalinayn ballan idinka dhexeeyena ayna idiin ilaalinaynin ayadoo taasi ay jirto seebaad idinku ballan ugu haystaan wy macana macnaha iyagu in ay duruuftuba ku qasabto oo dantuba ku qasabta mooyaane hadday tabar iyo xoog isbidaan ballan idiin ilaali maayaan qaraabtinimo idinka dhaxaysana idinku badbaadin maayaanoo idin idin macnaa waxa wey idinku idiin ilaalin maayaan mar hadduu arrinku sidaas yahay oo colaadu halkaa ka joogto maxaad idinku ballan ugu haysanaan marka dhankiina maxaa ballanta ka ilaaliya iyagoo ballanta ma ilaalinayaan wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala uu tilmaamay afka waxaa ka soo fulay ee hadalkan macnaha waxa weeye macaan iyo sheekadan taata ay idiin hayaan waa afka baarkiisa wey laakiin quluubtoodaa diidan ba alla leeyahy subxana wa tacala waxaana idiin sheegahayaane inay idin jecel yihiin inay heshiis idiin hayaan inayna heshiiska ka baxaynin in ay macnaha waxa weyaan waxyaalahaasoo dhan waxa wey waa afka baarkiise laakiin quluubtoodaa diidan oo cadaawadda iyo nacaybka ay qalbiga idinku hayaan kaasaa diidan bu alla leeyahy subxana wa tacala marka nimanka halkaa idinka jooga intooda badanoo faasi intooda badanna faasiqiin ah nimankaas reer ballan ugu haynaysaa waa wax laga yaabe ballan marnaba ayaan loo haynin way kuwa iyaga kayfa marka ilantaa ilantaa waxay leeyihin mufasiriinta ibn cabaas iyo keydka baxaad iyo sudi iyo kulli waxay leeyihin ilantaa waxaa la qaraabadana waa la yidhahda cahdigana waa la yidhahda ilan bimacnaa qaraabtinimo idin ilaalin maayaan oo qaraabtinimo idinku badbaadin maayaan cahdina idinku badbaadin maayaan waa markay idinka gacan sarreeyaan idinka xoog badan yihin markay laakiin laga xoog badan iyagu tabar yar yihiin dhulka waa isdhigi afminshaarnimo iyo macnaa waxa weeyaan hadal macaanna waa idinkula dhaqmi kayfa seebaa cahdigaasi aada ugu haynaysaan oo ilaahay iyo rasuulkiisa cahdigooda uu u agoolayaa walxaal in yadharuu iyadoo in yadharuu hadday idinka adkaadaan calaykum dushiina oo idinka qaalib noqdaani laa yarqubu aynan ilaalinayn oo dhowraynin fiikum idinka dhexdiinna arinkiina aynan dhowraynin ilan wax qaraabtinimo ah walaa dimmatan iyo cahdiiyo ballantoona aynan idin dhowraynin yurduunakum way idin raaligelinayaan biafwaahikum afafyaalkooda idinku raaligelinayaan waa bishinta iyo carabka oo keliyata laakiin qalbiga ma jiro wata'daa waxaa diidaysa quluubuhum quluubtoodaa diidaysa wa aktaruhum intooda badanna faasiquuna kuwa ilahay daacadiisa ka baxay sidaas wey macana yani nabadgelyahan rabnaa iyo adduunku ha wada noolaada iyo yani hala joojiye dhiigga daadanaya hala joojiye iyo waxaasoo dhan waxa wey waa sasab la doonaya nimanku inay idinka sarreeyaan oo ku doonaya maa qalbigoodaasa diidan ishtarow way iisadeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa waxay ku gateen samanan lacag bay ku gateen qaliilan oo yar aayaadka ilahay waxay dhaafsadeen yani lacag yar fasaduu markaasay jeediyeen dadkiibay waxay ka jeedeen can sabiilihi ilahi jidkiisa inahum iyaga saaa waxaa xumaaday maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan baa xumaaday laa yarqubuuna ma ilaalinayaan fii muminin mumin dhexdiisa ma ilaalinayaan ilan wax qaraabtinimo ah walaa dimmatan iyo cahdi iyo heshiis doon wa ulaaika kuwaasi hum ayaga keligood baa almuctaduuna kuwa xadgudbay ah fain taabuu marka hadday toobad keenaan wa aqaamuu ay tagaajiyaan asalaata salaada ay toosiyaan oo wa aatow zakaata zakada ay bixiyaan fa ikhwaanukum walaaladiin weye fi diini diinka walaala idinku ah diinta iyo mabda ay marka walaala idinku yihiin iyo islaamnimada wanufasilu aayaati aayaadkii baanu kala dhigdhigaynaa liqowmin dad baan u kala dhigdhigaynaa yaclamuuna oo garanaya macnaheedu waxa weye aayaadka alle markay la dagaalameen waxay dhaafsadeen oy ku bedesheen raacitaankeedii waxay ku bedesheen waxoogaa adduunyaa bay ku bedesheen madaxtinimo iyo kursi ilaasho iyo dhaqaale iyo waxoogaaga firfiriqa adduunyada ayay macnaha ku bedesheen aayaadka alle inay la dagaalamaanna taasaa keentay intaa mayna ku gaabsanine dadkii bay jidka ilaha ka hor istaageen oo dadkii jidka alla raaci lahaana way u diideen w mana dadka muminiinta ah ruux mumin ah jaanis hadday ka helaan marnaba ma beertaraynayaan hadday mumin helaan qaraabtinimana ku badbaadin maayaano ku fakin maayaan cahdi baa idinka dhexeeye ballan baad lahaan jirteenna ku fakin maayaan sidaasu alla leeyahy subxana watacaala waana kuwa xadgudbay oo xadgudubka sameeye waa kuwaasu alla leeyahy subxana watacala hadday marka kasoo laabtaan waxay ku jiraan salaadana hagaajiyaan oo zakadana ay bixiyaan waa walaalihiin un wixii horay uga dhacay ha u qabanine waa dad walaalo oo diinta idinku walaala aayaadkana waxaan u kala dhigdhigaynaa dad wax garanaya oo wax fahmaya baa alla leeyahy subxana watacaala ishtarow way iibsadeen qolyahan biaayaati ilaahi ilaahay aayaadkiisa waxay ku iibsadeen samanan lacag qaliilan oo yar bay dhaafsadeen fasaduu way leexiyeen dadkii can sabiililahi jidka allay ka leexiyeen way u diideen diinta raacitaankeeda inahum iyaga saa waxaa xumaade maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayaan oo ayagiina waa diideen dadkiina waa u diidayen waa laba dembi waay laa yarqubuuna ilaalin maayaan fii muminin mumin dhexdii ilan qaraabtinimo u ilaalin maayaan oo ku badbaadin maayaan walaa zimmatan cahdi iyo heshiis iyo ballan idinka dhexeeyena ku badbaadin maayaan waulaaika kuwaas hum iyaga alle eyaalmuctaduuna kuwa xadgudbay ah yani maadaama islaamnimada iyo iimaanka iyo mabda waxay la dagaalamayaan uu yahay yani waa marnaba idin dayn maayan w mana waana waaqaca arintaa iyada maanta jira ayaa ka markhaati kacay fain taabuu hadday toobad keenaanoo waaqaamuu ay toosiyaan asalaata salaadii wa aatow zakaata zakadana ay bixiyaan faikhwaanukum walaaladin wey fi diini diinka idinku walaalayihin haddayna intaan la imaani macnaha walaala ma tihi waay yani macnaha aayaddu waxay kutusaysaa xukunkii aan kusoo marnay suurat lanfaal aakirkeeda oo alwalaa walbaraa ah ruuxa aad diinta walaala ku tilmaado walaalkii macna inama almuminuuna ikhwa walaaltinimadu midaa iyada wa ruuxa laakiin kale mabda aad tihiin haddaad doontaan isku hooyo noqda wada dhasha mataana noqda waxaad gudin maysa saas way macnaha mabdaa saxiixa ee alla subxaana watacaala inuuna bara doonayo wanufasilu aayaati aayaadkii waan kala dhigdhigaynaa liqowmi baan u kala dhigdhigaynaa yaclamuuna oo garanay wainakatu haddii ay jeriyaan aymaanuhum ballanyaashoodii iyo cahdigooda hadday jebiyaan dhaarahoodii hadday jebiyaan ay galeen min bacdi cahdihim heshiiskii iyo ballankii kadib hadday dhaarahoodii jebiyaan fawadacanuu oo ay duraan fii diinikum diintiinana ay duraan faqaatiluu la dagaalama aimata alkufri gaalada madaxdooda la dagaalama inahum iyaga laa aymaana wax ballama lahum ayaga ballani uma sugnaanin lacalahum yantahuuna say arinkaa u joojiyaanoo gaalnimada uga hadhaan ula dagaalan baa lel subana wataala macnaheedu waxa weye haddii ay ballantooda jebiyaan waxaan soo marnay hadday ballanta idinka ilaaliyaan ilaaliya hadday ballanta jebiyaan sooma oo wixii dhaar ay dhaaranahayeen ee ay marahayeen iyo heshiiskii ay ka baxaan oo jebiyaan diintiinana ay duraanoo wax ka sheegaan rasuulka iyo diinta iyo mabaasideeda waxay ka sheegaan kuwa iyaga alla subaana watacaala wuxuu leeyahay la dagaalama waa madaxdii gaalada wa madaxda gaalada la dagaalamo laayo bu alla subana wataala faqatiluu aimata kufri aimatu kufriga wuxuu leeyahay qataada waa abujahl iyo cutba iyo shayba iyo umayat bn khalaf iyo rag fara badan oo yani ugaasiyadii iyo salaadiintii quraysheed ah ayaa laga wadaa buu leeyahy maxaa yeelo loo laynaya waxaa loo laynaya nimanku ballan male ballan boqol dhaarood hadday maraan ma ilaalinayaano nimanka soo baxaya maa marka si ay arinkaa dib dambe ayna ugu laabanin oo ay gaalnimadana uga hadhaan ballinjebintana u joojiyaan la dagaalan bu alle subana watacaala wainakaas haddii ay jebiyaan aymaanahum dhaarahoodii ballamahoodii dhaarka lagu adkeeya hadday jebiyaan min bacdi cahdihim markay ballanta galeen kadib hadday ballantii jebiyaan oo wadacanuu ay duraan fii diinikum diintiinana ay duraanoo wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama aimata alkufri gaalada madaxdooda la dagaalama inahum iyagu laa aymaana aymaan wax ballan ah wax ballamo ah iyo wax dhaaro ah lahum ayaga uma sugnaanin wax ay ilaalinayaan ma ay jirta w mana yani waxaa laga soo qaadaya maadaama aynan ilaalinaninba sidii iyagoon gelin oo kaleeto ayay ka dhiganta macna lacalahum yantahuuna si ay uga hadhaan arinkaa isaga u joojiyaan oo gaalnimada iyo ballanka baxda u daayaan la dagaalan baa laleeyahy subxana watacaala dacniga marka diinta alla la duraayo waa kufri waay diinta alla oo wax laga sheegaayo waa kufri waxaa kaloo kufri ah nebiga alla oo wax laga sheegaana waa kufri waxa kasii xag jira alla iyo malaaigtiisa wax laga sheegaayo in yar oo qiila loo heli maayo xataa jahli loogu cudur daari maayo ninkii muqadasaadka waaweyn dhaar yani cay iyo caraatan ula baleedahay gaal wey. laba ruux ka shakin mayso laba cilmaana isma diidana hadduu gaaloobana gabadh muslimada ma sii qabayn hadduu saa ku dhintuusan mar labaad islaamin oo toobad keenina qubuurta muslimiinta lagu aasmay laguna tukan maayo sidaas way macna maxaa yeele diinta rabbi subxaana watacaala wax ka sheekeedu yacni arrin sahlan ma aha muslimiinta oo dhanna waa masala kooba dhaleecsan masale macnaha jahli geli kara maba caro alaa tuqaatiluuna maad la maydaan la dagaalamaynin muslimiintiyow qawman qolo maydaan la dagaalamayn qoladaasoo nakaasu jebiyey aymaanahum dhaarahoodii iyo ballamahoodii jebiyey oo wahamuu doonay biikraaji rasuuli rasuulka bixintiisana doonay wahum ayagu badauukum idinku bilaabay dagaalka awala maratin markii ugu horreysayna idinku bilaabay atakshawnahum war miyaad ka cabsanaysaan fallaahu alla axaqu yani u xaqnimo badan an takshawhu inaad ka cabsataan in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa rumaysan haddaad tihiin qaatiluhum la dagaalama yucadibhum yucadibhum allaahu alla cadaabi biydiikum gacmihiinu alla ku cadaabiye la dagaalama wayukhzihim alla wuu dulayey wayansurkum calayhim wuu idinka gargaari wayashfi wuu bogsiini suduura qowmin qolo laabtoodna wuu bogsiini qoladaasoo muminiina muminiina wayudhib wuu tegsiini alle ayda quluubihim qoladaa muminiinta cadada qalbigooda ku jirtana alla wuu ka tegteen wayatuub llahu alla wuu ka toobad aqbali calaa man yashaa ciduu doonna wuu ka toobad aqbali wallahu alla xakiimun caliimun waa midkii ogaal badan wax walba xakiim oo haddana falsan shay walbaa meeshiisa dhigan aayadani macnaheedu waxa weeye waa qalqaalo wey waa yani tirtir dadka muslimiinta dagaalka lagu tirtirsayo iyo caraabin waay lagu carabinay macnaheedu waxa weeye miyaydaan la dagaalamaynin qolada ballankooda horta jebiyey ballankii inta idinla gala ballanka idinka baxay waa ko waa arrin keeni karta in aad la dagaalantaan waa ko talabaadna rasuulkiina ayay intay soo caydiyeen yaa magaaladuu ku dhashay iyo wadankiisa iyo baytulxaraamki iyo muqadasaadkii bay ka soo caydiyeen asagoo keligii isoo caray rasuulkiina nimankii soo caydiyo soo bixiyey waay waa anagii xagga kusoo maray ta saddexaadna waxa weeye ayagaa idinku bilaabay oo dagaalka idinku maydan ku bilaabin ayagaa idinku bilaabay wahum badauukum awala maratin waa dagaal oo waxay noqonaysaa dagaalkii beder ayagaa bilaabay maxaa yeelay markay ogaadeen inay u badbaaday yani safartoodii iyo xoolahoodii u badbaadeen mayna iska laabanine yani jibir iyo nimanka aan soo tirtirmay usoo tageen dagaalka marka bilowgiisa iyagaa laha ama maehe wahum badauukum waxaa tidhahdaa ballanto oo la jebiyo ayagaa idinka horeeyayo ayagaa ballankabinta idinku bilaaba man maxaad ula dagaalami lahdin marka miyaad ka cabsanaysaan ma cabsibaa idin hayso oo ma raggaa masaakiinta ibni aadamke gacantooda waxba ku jira ducafadhaa baad ka cabsanaysaan oo naf iyo maal baad u cabsanaysaan miya hadduu arrinku sidaaya alla inaad ka cabsataan baa ka haboon alla cabsidu idinka mudanya baa ka haboon oo cabsida alla waxa wey maxaa yeele biyadii kulli shay wax walba gacantiisa ku jirtaa naf uusan alla bixinina ma baxay saas way macna marka asagaa mudan inaad ka cabsataan cabsidiisuna waxa weeye wuxuu idin faray inaad fartoontaan oo gaalada alla dagaalanta ka cabsani taa alla inaad qaadataanba ka haboon inaad gaalada ka cabsataan ood lafihiina u cabsataan mana waa haddaad muminiintihiin wey alla subxana watacala marka aayadda wuxuu ku tilmaamay kale xikmadda u jideeyey jihaadka xikamka jihaadka qaar ka mida alla tilmaamay subxana watacaala la dagaalama ba alla yidhi subxana watacaala dagaalkaasi xikmadda iyo faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a ilaahay inuu gaalada gacmihiina ku cadaabo oo cadaabkaasi qaar la laayiyo qaar la qafaasho oo nolol lagu qabsoba laga dhigo xoolahoodina la qaato waa cadaab ko ta labaadi waxa weeye ilaahay inuu dulleeyo oo khizyi uu ku dhaco oo sharaftoodii iyo dowladnimadoodii iyo magaalooyinkoodii laga qabsado ama laga burburiyo khizyigaa iyo dulligaa inuu ku ridana waa xikmadda labaad wa xikmadda saddexaad waxa weeye ilaahay inuu idinka gargaaro oo guushu ay idin raacdo oo idinku aad xoogaysataan ayagana laga xisaabo waa xikmadda saddexaad xikmadda afraad ee ku jirtaay waxa weeye qolo mu'miniin ah laabtooda inuu ilaahay bogsiiye subxaana watacaala macnaa waxaa laga wadaa wayashfi suduura qowmin mu'miniin qolyo waxay leeyihiin nimankii reer khusaaco ah ee nebiga xilfiga lalahaa ee reer bani bakar iyo reer qureysheed ay la wada dagaalameen qoladaasoo qalbigooda waxgalay inuu qalbiga u bogsiiyo ama waxaa la dhihi karaa dadka muminiinta ee qalbigooda wax galay hadda koor xoolahoodii laga qaatay wadankoodii laga soo cayniyey qalbigooda wax ku jiro qalbigooda inuu bogsoon cadowga iyo manaa waxa weyaan aad ka adkaatay qulubtaada ku bogsoon saas wey macnaha waxaa kaleeto xikmadda iyadana ku jirto taas dambe macnaha u dhow waxa weyaan cadhada qalbigooda ku jirta dadka muminiinta inuu ilaahay ka saaro oo yani cadhada laga saaro macnaha ciilka ay isbadayaan iyo ciilkaandiga iyo cadhada ka haysa gaaladantaas cadhada iyada ina iyadana qalbigooda ka baxdo xikmadda ku jirta way iyadana waxaa kaleeto iyadana meesha ku jirta alla subxaana watacaala ciduu doonuu ka tooban aqbali oo markii lala dagaalamo oo dagaal lala galo qaar fara badan baas waa ku islaamta taasina waa xikmadu weyn wey xikamka marka loo leeyahay ula dagaalada laydin leeyahay intaas haddaad dagaalami weydaanba intaaba waa wadwaaysa intaaba waad sheegaysaano idinkay markaa safada idinku soo gadoomi waay alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dagaalamaynin qawman qolo miyaydaan la dagaalamaynin qoladaas oo lakasuu jebiyey aymaanahum dhaarahoodii cahdigii dhaarta lagu adkeeye aymaanta laga wada cahdigoodii iyo ballankoodii dhaarta lagu adkeeyey qolyaha jebiyo ka baxay waad la dagaalantaan miyaydaan la dagaalamayn oo wahamuu damcay biikraaji rasuuli rasuulka bixintiisana isku dayey yukrijuuna arasuula waiyaakum an tuminuu billaahi rabbikum oo kaleeta waay rasuulkiiyo idinka idin rasuulkay bixinayaan iyo idinkaba waxay idin soo caydiyeen inaad ilaahay rumayseen alla rumayntiisa geliya idinkula dagaalamay wahum ayagu badauukum idinku bilaabay awala maratin markii ugu horeysay idinku bilaabay dagaal ama ballinjabinta idinku bilaabay macna atakshawnahum ma ka cabsanaysaan fallaahu alla axaqu mudan oo u xaqnimale an takshaw inaad ka cabsataan in kuntum muminiina haddaad tihiin qolyo muminiin hadduu iimaanku daacad idinka qaatiluuhum la dagaalama yucadibhum allahu allaha cadaabe biaydiikum gacmihiina ku cadaabe yani cadaabka gacmihiina ku dhadhameen ilaahay waa ka aqboonsan kara uu tirtiri karaa laakiin gacmihiina la doonaya in lagu dhadhansiiyo cadaabka isaga wayuqzihim alla ha dulleeyo ha ihaneey wayansurkum ha idinka gargaare calayhim dushooda ha idinka gargaare wayashfi allagu ha bogsiiyo suduura qowmin qolo laabtood muminiina oo muminiina qolo muminiin ah oo qalbigooda wax ku jiraan qalbigooda alla ha bogsiiyo yani waxa u caafimaade wayudhib alla ha tagsiiyo ayda quluubihim quluubtooda macnaha cadhada ku jirta yani muminiinta noqonaysa muminiinta cadhada qalbigooda ku jirtaiyo ciilka ku jiraan alla uu ka tegsiyo subxana watacala si uga tegsiyo mana wayatuub llahu alla uu ka toobad aqbali calaa man yashaa ciduu doonana alla uu ka toobad aqbali islaamnimadu waafajino wuu soo islaami wallaahu alla calaa caliiman midkii og soo weye wax walba xakiimun oo haddana falsan oo shay walba meeshiisa dhiga weye wallahu aclam wsal allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wala ali sabi waslm